Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Dhallinyarada, Ciyaaro, Dowladda Koonfur Galbeed Maxamed Qays Xasan Maxamed iyo Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Dhallinyarada, Ciyaaro, Cabdicasiis Cabdiraxmaan Maxamed oo weheliyayanga Guddoomiyaha Degmada Marka iyo ku-xigeenadiisa, mas'uuliyiinta ku dareer Hay'adda FAW iyo IOM, Wasaaradda Beero iyo Shaqo-doonka, iyo kormeer hidde-hidde ee kaseedanga ilaa iyo shan kanaal biyood oo la hirgeliyay deegaanada Buuf-Bacaad iyo Shabeellaabooda. Wasiirka iyo mas'uuliyiinta kale ayaa mid mid dul istaageen kanaalladan iyo faa'iido badan ay ku heli doonaan dhalinyarada oo hormuudka ee bulshada. Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Dhallinyarada, Ciyaaro oo warbaahinta kala hadlaya deegaanka Buufow ayaa dhalinyarada beeraleyda oo lansamaya kanaalada kala dardaaramay iyo ku faa'iideysadanga waana ilaalsadaan badqabka kanaalada la hirgeliya.
shaqadoon mas-uulka ka socda mas-uuliyiinta ka socda FAW iyo wasaaradda beeraha maanta halkan waxaan u imaanay inaan soo booqano kanaaladii dhowaan laga hirgeliyey deegaanada Buufo Bacaad iyo Shabeellaabooda runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan aragno natiijadii dadaalkii la sameeyey mashruucan waxaa iska kaashaday FAW IOM iyo wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha iyo weliba tiimka shaqadoon runtii kanaalka maanta aan taaganahay halkan waa kanaal siney iyo weliba idaaliyow runtii waxaa muuqda miro dhalka dadaalkii la sameeyey bulshada ku nool deegaanka Buufo Bacaad waxaan rajeynayaa inay sida ugu fiican uga faa'iideystaan kanaalka kanaaladan loo sameeyey oo ilaa iyo laba kanaal ah sidoo kale Shabeellabood ilaa saddex kanaal ayaa laga hirgeliyey muhiimadda ugu weyn ee laga leeyahay kanaaladan waa inay beeraleyda deegaanka si siman oo cadaalad ah uga faa'iideystaan isla markaana ay ilaaliyaan nidaamka lagu garab istaagay kanaaladan waxaan rajeynaynaa kanaalada kale ee dhimanna in kanaalo kaleoo badan ay dhiman yihiin ayaa naloo sheegay sidoo kale mashruucyada soo socda ay ka mid noqon doonaan annaga ka wasaarad ahaanna dadaalkeennii iyo weliba tiimka kale aan kaashanaynay maamulka degmada iyo hay-adaha faw iyo i o m runtii waa u muuqdaa waa maanta halkan waxaan u joogno kormeerkooda si aan u xaqiijino shaqadii la qabtay oo shaqaynaysa oo aan arkayno aad iyo aad ugu mahad celinaynaa faw iyo i o m iyo maamulka degmada oo iyagana isxiraaran guud sameeyey iyo shacabka deegaanada buufow iyo weliba shabeellabood oo iyagana muxuuaha kanaaladan runtii faa'iido badan ugu jirto isla markaana ka faa'iideysan doono beeraleyda wax weyn uu qaban doono aad iyo aad u mahadsantihiin kanaaladan waa soo booqan maanta aad iyo aadaan ugu faraxsanahay ka wasaarad ahaan inaan imaanno soo fiirino siday u shaqaynayaan runtii aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waxaan isdhihi karnaa waa dadaal aad u wanaagsan oo bulshada deegaanadan ay ka faa'iideysan karaan kanaaladan biyo ayaa baahi weyn laga qabay deegaanka Buufo Bacaad iyo Shabeellabood ee magaalada Marke ee gobolka Shabeellaha Hoose